waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali madar walaal waa mahadsan tahay kheer allah ku siiyo dhammaan dhegaystayaashana waa aad iyo aad baan u salaamaya meel walbay joogaan su-aashaad haddaan usoo noqdo oo runtii ah su-aal muhiima kuna saabsan golo aan ka aasaasnay magaaladan malborn dalka australia golahaas oo lagu magacaabo golaha islaamiga culimada soomaalida ee australia iyo pacifica maaragtay runtii waa golo loogu talagalay waa golo islaami ah waa hay-ad cilmi ah oo la rabo in ay ka shaqayso arrimo aada iyo aada u badan runtii muddaana soo wadnay laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa noo hirgashay dhowaan inaan arrintaas soo gebagabayno oo aan kaga dhawaaqno magaalada bulshadana aan la socodsiino galuhu runtii wuxuu leeyahay ahdaaf badan laakiin haddii aan soo koobo ahdaaftiisa inta ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in la mideeyo dadaalada culummada soomaalida ah ee ku nool dalkan australia gaar ahaana magaaladan malborne waxaan ognahay in culimo badan oo soomaali ah ay joogaan ama ay ku nool yihiin dalkan australia culimadaas oo intooda badan ay yihiin dad runtii bulshada u haya howlo kala duwan oo runtii muhiim ah muuqdana waxaan marka golahan u aasaasnay in ay ku midoobaan maaragtay howlahaas ay hayaan oo ay bulshada u hayaan
sheekh cabdikariin haddii aan eegno golaha aasaaskiisa magacu waa ballaadhan yahay waxaadna laga aasaasay baa tidhi melbourne marka sideebuu marka u khusayni goobaha kaleete ama austraaliya gudaheeda gobollada kale amaba bacifiga sida new zealand oo kale
walaal waxaan la leenahay xiriiro runtii si joogto ah walaalaha jooga gobolada kale ee wadankan australia iyo new zealand waxaana macnaha ay la socdaan in golaha la aasaasay intooda badan waxaana rajaynaynaa dhowaan insha allahu tacaala in ay nagu soo biiraan si mabda-iya macnaha waxaan ka wadaa si horudhaca waa nala qaateen laakiin waxaa noo haray un inaan u tagno oo ama ay noo yimaadaan oo golaha aan kasoo qeybgelino islamarkaasna ay howlaha ay hayaan iyo meelaha ay joogaan intaba wixii majliska arrimihiisa ku saabsan ay nala qaybsadaan oo howlo ah ayaa waan gartay sheekh haddaan dhanka waxqabadka fiirino waddankan maadaama oo golahu golo islaam uu yahay howlo badan baa jira waddan aan muslim ahayn maadaama la joogo kolley baahi badan baa jirta marka haddaad tataabato dhibka jira ee aada dareenteen ay nagu kiciye in aasaasataan maxaa ka mid a si kooban
runtii waxaa mataro waa su-aal muhiim ah waxaa jira dhibaatooyin aada iyo aada iyo aada u badan oo gaar ahaan guud ahaan dee dadka muslimiinta waddankan mararka qaarkood lasoo gudboonaada iyo kuwa gaar u ah soomaalida oo waddankan la joogo waxaad og tahay in uu yahay waddan dabcan dee dhaqankii iyo diintii iyo dadku waxay u barteen aan maaragtay aysan ool sidaas daraaddeed waxaa jira runtii jahwareer badan oo bulshada iyo communitygeena haysata hadday noqon lahayd dhinaca arrimaha diinta iyo in ay helaan marjiciyad iyo cid ay ula noqdaan wixii lasoo gudboonaada hadday noqoto dhinaca deegaanka iyo maaragtay hadda dadka waddanka labaatan sano iyo soddon sanaa la jooga in marka mathalan wixii arrimo deegaana ku saabsan oo kale in fataawo arrimaha diinta iyo ku saabsan arrimaha sharciga ah in iyaguna u helaan dad ay kula noqdaan oo ay ula noqdaan wixii family problems ama maaragtay mashaakilka bulshada haysta oo runtii aada usoo badanayo waayahan in iyagana ay u noqdaan marjiciyad iyo meel lagula noqdo inay culimadaas ay u noqdaan in ay xaliyaan wixii arrimo taagan oo maaragtay bulshada dhexdeeda ah in ay soo saaraan goluhu fataawo iyo maaragtay warmurtideedyo arrimaha hadba soo cusboonaada oo wadankan runtii maaragtay kusoo cusboonaada iyo qaabkii diinteena iyo sharcigeena wuxuu ka qabo islamarkaasna bulshada waxaa looga baahan yahay in loo caddeeyo mar walba haddaad eegto dowladdu marar badan dad dhallinyaraha oo muslimiina meesha doona baa ka soo jeedaan oo kala duwan baa marar badan ama la sheegaa inay dibadaha intay u baxeen ururo marka iyagu argixiso lagu tilmaamay ay la socdaan sidoo kale meelahan dad baa lagu tilmaamaa inay qaab yar xagjirnimo ay ku socdaan marka idinku xaggeed markaa aad ka galaysaan meelaha dowladdu ay waxyaabaha dowladdu ay danaynayso amaba ay dhibaatooyinku u aragtay dhanka xagga diinta jira xaggeed ka soo galaysaan
mataro waa su-aal muhiim ah goluhu wuxuu u taagan yahay in uu diinteenna magaca diinteenna islaamka iyo mabaadi'deeda oo mar walba ku fadhiya dhexdhexaadnimo iyo wasatiya wax la yidhaaho in uu mar walba cid walba u sheego ama soomaalida ha noqoto ama ha noqoto dadka dowladda iyo ciddii kale oo maaragtay howlahaas ay khuseeyaan waxaa ahdaafteeda ka mid ah in bulshada la wacyigeliyo lagana wacyigeliyo wixii xagjirnimo ah oo dabcan xagjirnimadu marnaba diinteenu ma qabto wajacalnaakum ummatan wasata ayaa ilaahay subxaana watacaala yidhi waxaan idinka yeelay dad ummad ah oo wasat ah wasatan bayn alumam iyo wasad wasadnimo ku saabsan xagga diinta iyo wax walba ay qabanayaan wasadka ah marka in bulshadeena lagu wacyigeliyo islamarkaasna mar walba aan u tusno diinteena saxda ah dadka kale oo nala nool in aan sida saxda ah diinteena ugu sheegno bulshadana mar walba aan ka wacyigelino wixii khalad ah oo diinta lagula kacaya ama xagjirnimo ha noqoto ama maaragta xadgudubyo kale oo diinta laftirkeeda loo geysanaya ha noqoto waxaa kamid ah dhalinyarada oo runtii target noqday waayahan dambe in maaragtay si iyaga gaara loo target geysado iyagoo lagu eedeeyo si fiican sheekh haddii dhalinyarada iyo dhibkaas aad milicsatay aan fiirino maxaa jidada ama maxaa wasaa'ila ood adeegsanaysaan oo dadka ama dhalinyarada meeshan ku kortay ee ku barbaartay sideed rabtaan inaad ugu jeedisaan dhambaalkiina iyo waxyaabaha adinku aad markaas aad rabtaan inaad u gudbisaan bulshada
wa walaal waxaan jecel lahay oo majliskuna uu ka shaqayn doonaa insha allahu tacaala haddii ilahay idmo howlaha ugu horeeya oo aan rabno in aan wax ka qabanana ayba tahay oo muhiim ah runtii haddana taagan arrimaha dhalinyarada iyo sidii loo wacyigelin lahaa loona looguna samayn lahaa workshops iyo conferenceyo iyo mu'tamaraad ay arrimaha islaamka wax badan uga ogaadaan laguna wacyigeliyo diintana lagu baro islamarkaasna loogu sharaxo waxa adduunka ka socda oo maanta runtii meelo badan dhibaato ku haya dadkii muslimiinta ah intaysan gaarinba dadkii kale oo gaalada ahaa in aysan ahayn wax diinteenna iyo maaragtay mabaadi'deeda shaqo ku leh marka waxyaalaha ugu horeeya oo aan ka shaqaynayno waa baahi keentay majliskuwa ku yimid in culimmaduna ay dareentay mar walba in loo baahnaa in waxyaalahaas wax laga qabto dhinaca dhalinyaradana la wacyigeliyo waalidiin badan iyo communityguna runtii aada iyo aada arrintaas waayahan dambe uula dhutinayay cabashada iyo dhibtuna ay iska badnayd mar walba marba markasii dambeysana ayba runtii kor usii kacaysay arrimahaas xaaladaha ka jira sidaad og tahay waayahan dambe soomaalida ayaa lagu hayaa maaragtay il gaar ah maalin dhaweyto ilaa laba boqol oo qof ayaan ku daba jirnaa ayaa kusoo qoreen jaraa-idada oo dad lagu daba jiro islamarkaasna looga shakiyasan yahay xagjirnimo iyo arrimo ku saabsan marka waa dareemi kartaa in baahida loo qabo in ay doorkii culimadu muuqdaan annaguna waxaan istusnay haddii waxyaalahaas aan ka aamusno waxaa jirta qaacido sharciya sukuutu calaamat rida haddii waxa laga aamuso inay noqonayso inaad wixii raalli ka tahay marka inaan mar walba u tusno bulshada soomaalida iyo dadka kale iyo dawladda iyo andimada jirta intaba in aan diinteena sharciga ahayd oo saxda ahayd u sheegno isla markaasna mar walba aan dadka dhalinyarada ah uga digno wixii xagga jirnimaha oo laga yaabo in ay ku tillaabsadaan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali